fiid wanaagsane dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a rediyoga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yaheen bulshooyinka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhegaysan kartaan idaacadda efmta v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha mawjada efmka halibir toddoba dhibic lix megahartis barnaamijka caawa waxaad ku dhegaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hay-adda u n hcr oo dhowaan qaxootiyada aan haysanin boonada raashinka lagu qaata siisay qaxootiyadan oo aan diiwaan gashanayn islamarkaana muddo badan dhibaatooyina dhanka nolosha ay ku haysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaaba maadaama aysan gargaar ka helin hay-adaha samafalka iyadoo qaxootiyadana isugu jiraan kuwo dhowaan yimid xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab markii ugu horeysay kuwo dib ugu laabtay soomaaliya iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u laabashada ee soomaaliya balse sheegay markii duruufaha nolosha ee goobihii ay ku laabteen ay ku adkaatay taasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha iyo qaar ka mid a qoysaskan oo aan iyagu ku wargelin hay-adda u n hasar iyagu ay dib iskaga laabteen soomaaliya waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha saamaynta ay ku yeesheen burburka qaar ka mid a qoysaska ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shakhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid a dhakhaatiirta ka howlgasha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana ka hadlaya xanuunka dhimirka saamaynta uu ku yeeshay qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabay barnaamijka caweyska dhadhaab qodobkiisa oo ugu horreeya hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n hcr ayaa dhowaan in ka badan soddon kun oo qaxootiya oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sida ifa dhagaxle iyo xagadheer oo aan haysanin boonada cuntada lagu qaato siisay qaxootiyadaasi oo horaan gargaar aan ka heli jirin hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahan qaxootiga ee dhadhaaba maadaama aysan haysanin boonada raashinka lagu qaato qaxootiyadan ayaa isugu jira kuwo cusub kuwo horaan dib uga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dibu noqoshada ee soomaaliya balse sheegay markii ay soomaaliya ku laabteen gaar ahaan goobaha ay ku laabteen inay ka waayeen adeegyadii horaan ay ka heli jireen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab taasina ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha iyo weliba sidoo kale qaar ka mid a qaxootiyadan ayaa iyagu si iskooda ugu laabtay soomaaliya iyagoona markaasi ku wargelinin hay-adda u n hasar islamarkaana sheegay xoolihii ay dhaqanayeen iyo beerihii markay abaara jira awgeed aysan u suuroobin in ay beerihii markaasi ay tabcadaan halka xoolihiina ay ka dhammaadeen taasi ay keentay qoysaskan ayaa markii ay hay-adda u n hasar ay siisay boonooyinkan wax badan iska bedelay noloshooda faadumo cabdi ibraahim oo qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay sideed ruux waxay kasoo barakacday degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ee soomaaliya waxay ahayd xoolo dhaqato abaarta halkaasi ka jirta ayay xoolaheedii ku weysay dhowaan ayay timid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay ka mid tahay qoysaska dhowaan helay boonada cuntada oo ahaa qaxootiga usaba hadda imaaday hadda boonadii waa nala siiyey ilaahay khayr allaha idin sii intiina siisay in kalaba haddana guriyaashi in nala siiyana idinkaa idinka rajaynaynaa hadii ilaahay yidhaaha boonooyinka raashin baan ku qaada boonadayda aniga sideed la waaye hadii ilaahay yidhaaha walaalayaala waa mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin haddana si noo garab qabatan ee noo wadaan baan rabnaa haddana hoygi in naloo dhiso baa noo dhiman ilaahay wixii noo soo qaada waa anu idinka helnay walaalayaal noo dadaala waa noo dadaash waxaan ka saqay waan kasoo qahnay dad iska rafaasana hoolaaley baan ahayn beeraaley baan ahayn beerihii waa naga waa naga abaarsadeen hoolihii waa naga dhammaadeen marka saas aawideedaan usoo qahnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddana waana soo dhaweyseen inaad haddana oo sidii waad noo wadaan moo noo kaalkaalisaan baan rabnaa oo wilkii hore maan haysanin boono hadda boonaa nala siiyey haddana waxaan rabnaa inay oo noo dhiman aa noo dhimaastirtaan aan doonaynaa ilaahi waa saas ah halkeena marka boonada lagu siiyey ee loogu talagalay inaad raashinka aad ku qaadato maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga maasha allah aad iyo aadaan ugu faraxnaasaa idinka rajaynayna waan ku faraxsannahay waana ku noolaan indhiyo niyadda niyadaaba noo dhisantahay horaan maana haysanin hadda boonada waan helnay noloshana inay wax ka bedelantaan rajaynayna wixii noo laabana idinka maan iiga rajaynayna walaalayaal inaad nag garab qabataan guriyaash hoyga noo dhistaan noloshan wax ka bedeshaanaan u baahanaa aadan riinow aadan wuxuu ka soo barakacay degmada saakow qoyskiisa waa lix iyo toban ruux wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen wuxuu ahaa beereley wuxuu v o u sheegay sababta u yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab inay tahay markuu abaarta awgeed uusan tabcanin beerihii uu ku tiirsanaa gaajo awgeedna ay sababtay inuu ka soo burakaca halkaasi isagoo sheegay inuu dhowaan helay boonadii markii raashinka uu kusoo qaatayna wax badan ay iska bedeshay nolosha qoyskiisa edi ilaahay maga tuman iyo nay lixa qoys waay idriska dhibaataysan all oo saaku ilaa meelaskan ku imaadi waan saadataan gaari gaari dameer yalah ka guuri awlaadi saadax qaadi isku dhibaataysan marti nafsikiito oo iyo gaajaha ka dhamaay faday muslunay ilaahay wali hool jaraadaan wali kale ilaahay ma shuqra wal biha asyaan intarka kooyo hootiga tuman iyo na ilaahay ma sagaal belood yaa ki joogna ka dhibaataysanaan hadda ila darad muddo dhow ya boorana nasi ilaahay ma shuqra booradaasi hadeena nasi yaa kane mooysani ilaahay ma shuqra saadatan hadda ma fadaan in boorada ka bacdisheena kaar anganeen ka daro ilaahay ma shuqra taasa ilaahay ma iyo hay'ada ya saaya muslimiinta dalkii dubinta ku baahna halkeed ka soo qaxday dhibaatada uga soo qaxdaysa maxay tahay haa dhibaato aan ka soo gahay dad oo xoolo dhagata oo beerta abata waxaanay beertiyaano abaarsati hoolaganoo dhammaadeen irin iyo walu dhaga jirnay hoolaganoo tirtirmeen ilaahay ama shuuray wal una qaado waayni madi gaajo iyo waaba ni dilaa awlaadaba macnaa hunguru lasa suuheen madaasa gaari dameer oo walaalaha ku tuugi yasiilaha ka qaadi saasa anta ka kooyin dameero birshiyo bidhataa ka dhimadeen lahan kuta tabi dameerko ilaa meenta balaka koo sakhraad yoo nafta sheeneen intaas dhadho ardeen hani qubadi marka boonada markii lagu siiyey maxay ka bedeshay noloshaada aa boonna madina si maantana raashinka soo qaadani sii hor waa dhaamani ilaa alxamdulilah mahad iyo shukri aan ku hayna saasa jirta marka boonada saaka maxaad ku soo qaadan boonada saakan miski iyo digir yaasa ka qaadani haa haa sii horaanka noolani isa hadda horta hiraabtan taagna tan hiraabta nolol fiican eh haddana mada nolol tan ku fiicanna ilaahay ku fadana ilaahay ama shukri gurub mahaysan wal algorob ee bukya yalla ka jare waxaan bacda hadii guryaalka fuulaan wal muslimiin lay la ku tuugay dadkaaseen rimay fadan in guryaal neeto aawi surfiyan aftita surfiin mahaysan ku beertada naftee mahaysan dharkata mahaysan wal muslimiin lagu hahali la ku tuugi iwa saan dadkeen laga sadagaaysan intaasna dhibaatada iida ninka teeganta muumina mayow cismaan dadeedu waa siddeetan sano jir qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay sagaal ruux waxay ka soo barakacday tuulada geed cajuusa oo ka tirsan degmada saakow waxay v o u sheegtay abaare ka jira halkaasi ay keentay in xoolihii ay ku waayeen sidoo kalena gargaar aysan helin maadaama halka ay ku sugan yihiin ee al-shabaab maamulaan waxay intaasi ku dartay in sidoo kale caqabada ay kala kulmeen maleeshiyaadka al-shabaab sida in cunto yar iyo xoolo yaroo u soo haray ay markaasi ay ku qasbeen qaar ka mida xoolahaasi iyo weliba cuntadaas yar ee u soo hadhay inay bixiyaan taasina ay keentay bay tiri inaan ka soo barakacna halkaasi nololla u soo raadsanno xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaajihana dili hafaadaha noolani dameeroynani usi dhatiyo dhatahanookadeede dameerkooka kuini naftayba gaarigda iisheeni gaajilay waanaha aweedima warka hadda inta migi kuini hafaad isaartaarikinon shabaga boonadonana si boonadi hungurihi nanasiha may fadaani inti boonada kaaraninka bedere yayu an ku usado gohootihi maridi fidi ninohoonayo fado hayna maxay tahay marka dhibaatada saaka uga soo qaad saako dhibaatada kukubani dhibaataa kukubani saako habani atma joon hani dili fadi gaari ka koyni mursugna ha kutuugi hafaad isaarhaari inta ka koyni hadda may fada yu an ku odsado hayna intina nanoolayo boono wayna siika noolani intina nanoolayo may fadaane ninawiinayo mugna nasiyo musqulna nasiyo war kasta gohootiga haysado ninasiyo fadaana marka xoolihii aad dhaqan jirtay saako markaad joogta awad abaaraan ama ay tahay ola naf hareenkeednin kumodi ha goorisnay ha saarsaarnay jidkaa ka marni sida ma aha waraa kaleedo dhabaata hoogle intaba ni qobsati migi koyni naftay mi shagaya koy si ula ingwedo oo sar e balaanglay in shagaya si balaanti hobla leboodo booraso ada koyas gaaj ina dhamaita yu angnin dhaanto fado hayn sida ma aha yeelad aadati al-shabaaba no hoogti ha al-shabaaba gaadati heera hadda haandam ari ariikana dhari oo ariikii yola ku hoogi hirinaay ku dhuumidi ariitay hadda hadda kanka jeerta inta ookaninka damboytayda booraw joohinahay waxanin dhiibinanadey maydiibaan anuba joohinahaaye meeda gaajihanididi arishabaaba ninka maamahay beeraha noofanini may abuuraa arteed hada lankii roogi dhibaatadeeda ku wiinta waxaa sidoo kale ka mid a qoysaska la siiyey boonooyinka cuntada lagu qaato cali ibraahim ibraahim tuulada xasan gurey ee duleedka degmada saakow ayuu ka soo barakacay tuulada oo hasankoorey saakow meelileh ka soo imaaday meel oonay tee hasankoorey leed saakow duleed yaa ku kooy haddii ilaahay dawliyada beero leeyahay wal hoolee lahay hoolayna oo dhammaaden beerna abaaran oo badeedi haddii ilaahay dawliyada mamo gohortig dhadhaab hesheen bar taan asarni lamada sanaba dhidhaba roogni walaablaha nunka dhabaatawni alhamdulilah hadda maalin oo dhow yawal boonenana si hadda kastoo meelo oo gohortog dhidhaab wal raashinka kugaadoo bilaawni hadii ilaahay dowleyda may anung an baahangna gargaara an baahangna beeroy abaara idninku kubadaydi hoolana dhammaadan meelwun gedaalean nagana oo beera taawadaan iyo hooli lahaadaan hejeya waayni hadii ilaahay dowleyda yaalka hala fariirni marka boonada lagu siiyey maxaad ku soo qaadatay boonada lesi hadii ilaahay dowleyda heemdooyoangala oo se wali atma oji ilana war raashinga oo mahordee iwal saliida saabungal haysi marka boonadan intaad helin ka hor ka warran nolosha qoyskaaga maya nolosha gooshka anoo isku liidanaay balaan wal dharce hadha dhegdeeye iyo wal muslimiinta hase sidan laka noolay moshi waloo nolole malahan tireed anin lang oo uryaanga le isku hay lang oo shagaysadaayna mahayna haafidaas ku roogi hadhabar haafidaas ku roogi teete intaasa dhibaatadaane markaad imaanaysa xeradan qaxootiga ifo ee saakow kasoo eh, barakacaysay maxaa lagugu sheegay xeradan ifo if walan liinkasheeg mile hadda korte maalintii oo ifitriil araya markoy isku kuroori adee soomaaliya ilaahay dowle amarshi adag koy beerta aboy waloo laksasi makadeegaama niiday gali meeli beertana foolbaindewat makinroona niiday gali teet haasku nagadi walan haka dheegi mile haasku bakta nasiibsadile marka horaan maadaama aad ka mid ahayd qaxootigii yimid xerada qaxootiga ifo labo sanadii laba kun iyo kow iyo tobankii abaarihii aadka ee soomaaliya ka jiray maxay tahay sababta aad dib ugu laabtay soomaaliya haddana dib aad ugu soo laabatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab mayaase lambaadi ka nool lahay magaaladii walilasaay moshi shaqama kasan walana ka noolado waay hani oo raashinka lesasaani anfa waayan gadaalaang nagadi ini beertaawada hoola lahaado iska day hoolagina horeyba ayan ku leedan beertina hadan hay anfa waayti hal kulley wali oonaytuwe hiyada kiingnagaasa kiingroon ugaa haasku arihaas ha laabami bakta nasiib haasku ku tabi kuwaasina waxay ahaayeen faaduma cabdi ibraahim aadan reynow aadan muumina mayow cusmaan iyo cali ibraahim ibraahim waxayna ka mid ahaayeen qoysaskii dhowaan hay-adda u n hasaar ay siisay boonooyinka cuntada lagu qaato waxayna barnaamijka caweyska dhadhaaba v o a uga warramayeen waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib markii la siiyey boonooyinkaasi dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka toddobaadlehe caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o da markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qeybaha inooga haray barnaamijkeenna mahadsaned axmed noordigol dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad naga dhegaysanaysaan warbaahinta v o a si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkugu hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shakhsiga toddobaadka iyo caqabadaha burburka qoysaska qaxootiga ah ee ka jira xeryaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka sababa inuu bato khilaafka u dhexeeya qoysaska ku nool xeryaha dhadhaab balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka sidaan la soconno dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa ku nool xaalado adag oo dhinaca nolosha ah iyadoo ay aada u yar yihiin fursadaha shaqo ee ka jira xeryaha taas oo dhallinyaro badan oo wax ka bartay dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka gelisay xanuuno nafsiyan ah oo ay ka dhaxleen daruufaha ku xeeran shaqola'aanta iyo xasiloon darada siyaasadeed ee ka jirta soomaaliya maadaama wakhti dheer da'yartan qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha dhadhaab rajo weynna ay ka qabaan nabad ka saldhigata dalkooda hooyo cabdirasaaq digaale cabdi oo kalkaaliye caafimaad oo bartay xanuunada maskaxda ku dhaco wuxuu sheegay in dhallinyarada qaxootiga ah saameyn badan xanuunadaasi ay ku yeesheen maadaama cariidiga dhinaca nolosha ay ku nool yihiin ay ka dhaxleen xanuuno kala duwan ugu horeyn cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya sida tan magacayga waxaa la dhahaa cabdirasaaq digaale waxaan ka soo shaqeeyey ama aan khibrad u leeyahay qaybta caafimaadka dhimirka waad ku mahadsan tihiin v o a marka dhibaatooyinka ma aragta ka jiro ee arrimaha bulshada ama ma aragta xanuunada dhimirka ah ama waxyaabaha dhibaatooyinku keenayo sida tacliintii oo hoos u dhacday buufiskii oo maaragta isagana gabaabsi noqday oon hor aan u soconin dadkii muddo dheer rajo sugayaal noqdeen maciishadii maaragtahay oo kor isku shareertay wadamadii maaragtahay dadkii ay ka soo qaxeen oo ayagana maaragtahay xalalkoodii aan natiijo wanaagsan ka soo soconin
cabdirasaaq sawir guud waxaa naga siisaa xanuunkan dhimirka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee waktiga dheer qaxootiga ahaa
horta xanuunyada dhimirka ku dhaco waa badan yihiin waxaa ka mid ah skizofreniaha bibola mood disorderga ama xanuun kale oo isagana la dhaho depression waxaa kaleeto oo badana uu ku badan yahay dadka ma aragtaaye tromatiga ku dhacay ama dhacdooyinka ma aragtaye soo jireenka ah sida ma aragtaaye wadankii oo burburay qof wadankiisi burburay qof ma aragtaaye aan hor u socod aan lahayn shilalka oo kaleeto ee ku dhacay baa ma aragtaaye uu ku badan yahay marka takhaatiirta way la tacaalaan oo daawo ayuu leeyahay oo dejinayso laakiin daawo qofka ma aragtaaye inuu la noolaado waaye ma ahan daawo sida ma aragtaaye xanuunka t b-da ama xanuunada kaleeto ee infectionka ah in la daaweeyo uu ku bogsanayo
waa tahay digaale waxaan la soconaa in dhalinyarada xanuunkan la nool ay ku soo badanayeen xeryaha sanadihii tegey waxaa kaloo jirto in dabcan falal dil ah ama isdaldalaada xeryaha ay ka dhaceen bal haddii aad dhibaatadan ka jirto gudaha xeryaha iyo xanuunkan saameynta isku leeyihiin aada noo sharaxdo horta dabcan dhalinyarada waxaa waaye waa opportunitiga opportunistig wey yacni fursad ahaan bay u heleen xanuunkan inuu ku dhaco waayo waxay fursad ugu noqdeen dadku waa qaxooti shaqa abuurka waa yaraaday tacliinta hoos bay u dhacday kaysas badan baa ka dhacay halkan dhalinyaradii nolosha adduunka marka ay daawdaan mase ay la socdaan meesha ay ku nool yihiin waxay u arkaan meel zero ground ah ebir ah baabah ah ayay u arkaan waayo tayadii waddankoodii ama kor u kici hadda soomaalida maalan markii aan dhahno waxaa waddankiio isla qabsigii sii badanahaayo natiijo aan ka soo soconin qof yacni qarannimo weligiis aan arkin oo qarannimo wax loogu qabanin niyajab baa ku imaanayo waxaa kale oo jirta qofku inuu ma aragtay meelo kale u shaqo doonto ayaa cindigiisa soo gelayso tii oo uusan u awoodin inuu waddadii maro ayadana way u keenaysaa xanuunkii waxaa kaloo ma aragtay u keenaya muqaadaraad oo dhallinyaradii la dirso kaysas badan oo ma aragtay marka daldalaad ah ayaa qaryadan qaryada aan ku nool nahay ee kaamka hadda sida aan ognahay ilaa labadii kun iyo labaatankii intaan ka warqabo ilaa toddoba shan kiis waa gaarayaan waxaa sabab u ah qofkii oo xanuunkii lasoo dirsay goobta caafimaadka aan la keenaynin mise bulshadii ayba u lahaynba aqoon in xanuunadaniyda lala tacaali karo oo daawooyin hoos u dhiga oo qofkaasi bulshada uu kula noolaan karo la siinayo inaysan jirin ay bulshadii ka warqabin inkastoo laakiin loo sheegay haddana biliif ahaan mise aaminitaan waxa bulshada ay rumaysan tahay qofkan hadduu isla hadlo soomaalida dabcan badanaa waxay dhahdaa hebel jin baa ku dhacay waxyaabihii marka maxaa sabab u ahaa isma weydiinayaan dadkii qofki marka waxaa laga yaabaa isagana marka go-aankiisu iska gaaraya go-aankiisa maxaa waaye noloshan halkan bay ku dhigtee ayada maxaad ka nooshahay ayuu qofkii isdhahayaa marka waa tahay in laaminan caafimaadka wacyigelin ballaaran oo bulshada loogu sheegayo in dadka xanuunkaas la nool lagu soo xiro goobaha caafimaadka ma samaysaan
haa waan samaynaa goobaha caafimaadka hadda hay-adda u xilsaaran xaafad walba waxaa ku qoran daryeelo caafimaad balse bulshadii waxaa waaye ma yacni waxaa jirtaa waxyaaba ma aragtaaye ay aaminsan yihiin bulshada dhaqankii oo ka xoog badan dhaqankiia yacni ka xoog batay mathalan waxaa tusaale ku ah dadkii way imaanayaan meeshii goobta caafimaad ayagoo isleh ka soo wardoon qofkii qofku suu iskaga caafimaad qabo aada u leedahay maanta hadda dhallinyarada oo kaleeto qof masalan waxaa arkaysaa dhallinyaradii actifeka ahaa waxqabadkeedii oo haddana baafin lasoo dhexdhigayo gurubyada dhallinyarada ay ku sheekaystay qaryada la dhigayo hebel baa maqan hadda sanadkan aan ku jirno ee ilaa shan kiis way dhacday oo hataa maamooyin ku jiraan hooyooyinka ku jiraan
kaasin wuxuu ahaa cabdirasaaq digaale oo ahaa martida toddobaadka oo igu warramayay xeryaha dhadhaab xeryaha qaxootiga dhaab ee dalka kenya waxaa ku soo badanaya muranada iyo khilaafada u dhexeeya lamaanayaasha qaxootiga ah iyadoo xafiisyada ku shaqada leh xalinta arrimaha qoyska ay barnaamijka u xaqiijiyeen in kalatagga lamaanaha ay aad ugu badan yihiin gudaha xeryaha taas oo la sheegay in dhaqaale xumada iyo sicirbarka ka jira gudaha xeryaha ay kaalin weyn ay ku leeyihiin sheekh iidle aadan jid haye oo ka mid a culimmada xeryaha ayaa caweyska dhaab uga warramay siday u xaliyaan muranada iyo khilaafyada u dhexeeya qoysaska qaxootiga ah waxaan ka mid ahay culamaa udiinka u xil saaran xagga sharciga islaamka oo ah maxkamadaha xalinta khilaafaadka qoysaska horta qoysas- kiisaska qoyska aad bay u fara badan yihiin waxaan u maleynayaa hadda sanadkan gabagaboobahaya markaan fiiriyey buugaga anaga maalin hore markaan fiiriyey ilaa boqol iyo konton kiis camal baan hadda aan u malaynayaa inta khusuumo minaha ku magacaaban inay yihiin khusuumooyinkaas ilaa laba boqol camal way gaarhayaan mar sidii ay u badan yihiinna waa la xaliyaa oo xal baan ka gaarnaa waxa ugu fara badan marka waxaa weeyaan oo na soo gaaro qeybta xagga khilaafaadka zawjeenka weeye waxa na soo gaaro qeybtaasoo ku saabsan ama furitaan isfahan waa adiga micnaha qoyska dhexdiisa ah dhibaatada ugu badan ee arrimahaas ay la xiriiraan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah arrinta ayada dhaqaale xumo ka jirto qaxootiyaalka ka jirto xerooyinka qaxootiga ka jirto sida runta ah waxaa fara badan eh, xagga furitaanka ayaa badan xagga furitaanka ayaa aad u fara badan waxaa macnaha sababo fara badan way keenayaan laba ciladood bay keenaya cilad horta midda ugu weyn waa dhaqaale daro tan labaadna waxaa weeye wax sabar la yidhaahdo ayaa meesha ka maqan adduunka hore waa la sabri jireen gabdhaha way sabri jireen raggana dulqaad buu lahaan jiray gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen hadda labada dhinacba wax dulqaad uhu jira ma lahan hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xerooyinka aad iyo aad waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan furiinka ama kalatagga lamaanaha waxaa ka dhasha dhibaatooyin saameyn ku yeesha mustaqbalka carruurta ay dhaleen waalidiinta kala tagtay waxaana inta badan carruurta la dhibtooda hooyooyinka iyadoo inta badan mas-uuliyadda ubadkaasina ay dusha u ritaan dumarka qaxootiga ah xawe cabduqaadir axmed waa hooyo lagu furay saddex carruur ah waxay ka warramaysaa dhibaataday ka dhacashay noloshii ka burburtay iyo habka ay u koriso carruurteeda ani caruurteeda aan liigu furay oo een, aan een, singolka aan la ahay singol maadaga aan la ahay waa saddex een, waxaanan dareemaa culays badan waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemayso gabdho walaale oo ila dareemaya ifka inay ku nool yihiin ay joogaan marka aad bay iyo aad bayna u culus tahay una xanuun badan tahay waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markastoo culaysya iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi ee dareemo ama wax la-aan aan dareemo hareerahaygaan fiiriyaa mana arko wax iga caawiyo waa tahay wax dhaqaalaha oo carruurta lagu siiyo oo aabbahood ama waalidiintooda kale ma jiraan Ahaan, horta cabsalaanow een, arrintaa ayada ah haddaan ka jawaabo waxaa soomaali caado u ah cabsalaanow haddii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan aabbuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii la isku sheego kama naxo oo ma jeclo oo ma rabo hooyadaa uu furay siduu uga tegay iyo noloshiisana uga go-aamiya awlaada inuu uga tago uusan baahidooda ogeyn uusan bugtadooda ogeyn uusan aradkooda ogeyn uusan noloshooda ogeyn marka hooyaha iyada unbaa rafaado laba unbaa marka isku garab taalla hooyada inay ilmaheedii tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka anigu hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa aad baanan aad baanan u dhibtoonaya wax idaryeelaya waxay og inay dhintay inay nool yihiin ma jirto maanta marka waa waxyaabaha ugu badan muraalka ilmaha ka dhimanayo ku arinta ugu horeyso waa ilmaha dhibka ay dareemayaan waa hagaag soomaalida ayaa leh dhaqan xoog badan oo saldhig u ahaa bixinta gabdhaha kaas oo dhaqanyaqaankii hore ay aaminsan yihiin in difaac adag oo uu ahaa kalatagga lamaanaha maadaama dumarka laga bixin jiray xoolo fara badan iyadoona goobta gabadha lagu bixiyo ay ahayd madal ballaaran sulb xirsi cashkir waa dhaqanyaqaan ku xeel dheer arrimaha qoyska waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid arrimaha guurka iyo saamaynta laga dhaxlay haddii aan ka hadlo dhaqankii hore waxaa lagu balami jiray in wiilku gabadha sidii dhaqanka ahayd uu u soo maro dhaqankaasu muxuu yahay marka uu soo marayo wuxuu ahaa wiilka iyo qoyska uu ka dhashay ugaaskiisa ama odaygiisa ama aabbihii ama ehelkiisa oo wada socda oo wiilkii la socdo ayaa waxay u imaan jireen reerkii gabadhu ka dhalatay ehelkeedii odadeedii nabadoonkeedii aabbaheed iyo ehelkeeda gogol ballaaran oo dabcan ka reeraysan haa waa la wada fariisan jiray geed weyn baa la guulan jiray waa la sooriyoyn jiray waa loo xoloqali jiray halkaa meeshaasaa horta gabadha lagu bixin jiray ayadoon lagu xirin wax sharuud ah waxaa la bixin jiray geel geel soconaya baa horta gabadha laga bixin jiray gabadhaa iyada ah waxay ahayd boqorad boqor oo guursaday reerkaasu inuu burburo hawe lagama qabo haddii ay dhacayso inuu burburayana waxaa ka tashanaya mustaqbalka haddii labadaa qof ay wada ahaan wey oo calafkooda inuu soo kala dhumaado ilaahay u qoro labadii faamili iyo labadii oday iyo guursadii labada dhinac dhegeystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteena arrimaha qoyska oo aan uga hadalnay barnaamijkeena caawa aan mikrofonka ku celiyo saaxiibkay axmedor yogol oo barnaamijka ila daadiinay mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka